haween badan oo soomaaliyeed ayaa waxay ganacsigooda ku biireen iyagoo aan markaasi aqoon fiican u lahayn habka maareynta waxaana intooda badan ay ganacsiyo yaryar ku bilaabeen kuna markaasi kaliftay burburkii ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xaaladihii adkaa ee uu dalka soo maray haweenka qaar ayaa waxay ka faa'iidaysteen aaladaha internetka waxayna ganacsigooda ay ku iibiyaan hab online ah taas oo ay keentay in ganacsatada yaryar ee haweenka uu kor u kaco waxaana markaasi saameyn ballaaran uu ku yeeshay aaladaha internetka qaar ka mid a haweenka ku nool degmada doble ayaa waxa ay ka warbixiyeen ganacsigooda sababaha keenaya inay haweenka usoo bataan ganacsiga weliba iyagoo si casri u ganacsanaya inay dumarkii ay go-aansadeen ama ay rabaan inay reerahooda garab qabtaan ilmahooda ku korsadaan reerahooda ku dhistaan faante marka waxaa is dhigi karnaa dano badan baa u geysay dumarka inay ganacsadaan iyo inay ayaga nafsadooda horumariyaan ay dad wax qabsanaya noqdaan sababo badan oo isku jirjira ayaa sababay in ay haweenka ganacsiga usoo bataan haddana magaaladeena badanaa dumarka ayaa ku badanba dhanka ganacsiga inay haweenka ka qayb qaataan ganacsiga degmada noocyadiisa kala duwan waxaan u arkaa arrin fiican aada u wanaagsan oo aada usoo dhaweynayo dumarka inay wax qabsadaan waxaa ladhaa farxiin maxamed aan ku nohay magaalada dhobley gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada dhobley ku yaala wallaahi darofo jira awgeed waxaad ugu soo bateen magaalada inay kusoo bataan haweenka ganacsanaayo darofaha sitoo ka mid ah iska waxyaraan iyo maxaan ku dhaha habeen haweenkiioo lagu dayacay ama ilmo agooma haysto ama ilmihii waxba lagu siinaynin waxaa la kalafay inay haweenada kusoo bataan badan haweenka wax ku kalafo inay maxaan ku dhahay suuqada soo galaan daroofo jira aawgeed daroofahaasoo ay ka mid yihiin horta wax la-aan way iska jirtaa wax yaraan way iska jirtaa dadka dhan way wada haysataa